wacan u wanaagsan meel walba aad joogtaan si kastoo maqalka idiin soo gaariyaba ku soo dhawaada barnaamijka xulashada walaasada xilli walba haddana kale aad maqashaan markii laga reebo habeenaba jimcaha
soo dhowaada hasha bar mise bar bar waxaa iskale geedka beeyada muxorlan waxaana wakiilka ah jaamac barka soo haray waax mise waax waax waxaa iskale jiiclan waxaana wakiil uga ah qoraane waaxda soo hartay fallar mise fallar fallar waxaa iskale qansaxlan waxaana wakiil uga ah diiriye fallarka soo haray jibsi mise jibsi jibsi waxaa iska leh garaslan waxaana wakiilka ah markerow jibsiga soo haray ribic mise ribic ribic waxaa iska leh mukaylan waxaana wakiil uga ah calasow ribaca soo harayna waxba nooma galeen naga siiya maqan maayo allow cadaalad ma u qaybinay war dee qaybta noocani maxay ahayd kan joog adiga kuma jirtid seyd bursi waa kan soomaaliyan indhahan u yeelay ya suluugga iska dhab nin seexday iyo nin soo jeeda isku si wax looguma qaybiyo horaa loo yidhi ninka seexdaa siciidii u dhalay sinaan ayaa wax loo qaybshee iska dhaafa suluugga aan mudnaado maalkanay sii magacnayan waayn waa halkay maanta joogto iska dhaafa masayrka aryaatan oo kale arkay
mar kale kulan wacan oo wanaagsan waa talaado arbaca soo gelayso taariikhda ku astisan tahay toddobiyotobanka bisha lay tobnaad sannada labaatan sagaaliyo toban qodobada barnaamijkan caawaan ku soo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona ciidanka xoogga dalka ayaa ku guulaystay inay kulansiyaan beelihii ku dagaalamay bariga gobolka mudug faahfaahin ku saabsan ayaad garow maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe ayaa maanta guriga martida magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose ku qaabilay wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe wuxuuna u caddeeyey mowqifkiisa nooca doorashada waxaan idiin soo gudbi doonaa saaxiibayaal khudbad maanta laga wada jeeshay magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland ururka al-shabaab ayaa in ka badan godan saara degmada ceelwaq ee gobolka godo ee maamulka jubbaland xaal noolxumo ay dadka ceelwaq hadda ku nool ay wajahayaan waa mid aan la soo koobi karin oo arrimo binaadan haddiiba laga jawaabayo meeshii loo soo gurman lahaa oo caalamka dhan oo iskugu imaan lahaa baakiaan ku baaqaya goorrow ayaan idiin soo gudbi doonaa faahfaahin ku saabsan waxyaabaha kala caawa barnaamijka ku dhagaysan doonteen waxaa qayb ka noqon doonaa in ka badan isbuuc ayuu wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabelle ku sugan yahay magaalada buluberde ee gobolka hiiraan hirshabelle maamulka magaalada buluberde waxaa caawa ku dhawaaqan xal laga gaaray xiisadii ka taagneed magaaladaasi uraaca hadduu alla qadara in meel la dhigo oo kaasuu ka qaadanaysa reer guulbata u nahay laakiin almuhiim dadka fikirkooda ama jeceylkooda marka kaaga hadlasoo soo kaasiya waxgaradka magaalada buluberde ee gobolka hiiraan ee hirshabelle ayaa beeniyey in wax xalal laga gaaray xiisada u dhexaysa maamulka magaalada buluberde iyo wasaaradda arrimaha gudaha maya adeer kulamo badan baan isku noqonnay hadda waan ismari waaynay isaguna wuxuu watay buu noo sheegay annaguna waxaan ummadda ongoleed baan u sheegnay waan ismari waaynay faahfaahin ku saabsan eed garul maqli doontaan waxyaabaha kale caawa barnaamijkan ku soo qaada doona waxaa qayb ka noqon doona wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk soomaaliya ayaa maanta la wareegtay iskuulla ku yaalla degmada waabari ee gobolka banaadir ee muqdisho hadal ay jeesheen qaar ka mid ah agaasimayaasha wasaaradda waxbarashada dowladda federaalk ayaan idiin soo gudbin doonaa waxyaabaha kale caawa xulashada wadhashada a ku dhegaysan doontaan waxaa qayb ka noqon doona taliya ku-xeenka ciidanka militariga soomaaliya ayaa maanta gaaray deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kulmo ayuu la qaatay shacabka ku nool qaybo ka mida gobolka shabeellaha dhexe waxyaabaha ee uu kala hadlay ayaana faahfaahin ku saabsan idiin soo gudbi doonaa gorow qodobadaas nagu soo korintaa barnaamij aan ku jirno ayaad maqli doontaan xubintii kalaman qaybaha dambe ee barnaamij waxaa ku dhegaysan doontaan heesta dalkan ii dadkii diintay furqaan ii duunyadaad nool dawliin baahnay waddaneeyaw dawliin baahnay ah wadaneyow dawliin baahnay
tebinta iyo diyaarinta barnaamijkan waa anigu xasana saaxiibka cumar axmed ibraahim saxafe barnaamijka dhanka farsamo ii qaabilasan ee waa mar kale iyo xulasho waraysyada qabkiyo kibirkiis dirdiray
kulawnasan ayaana leena saaxiibbal kusoo dhow barnamijkan waxaan ku bilaabiyaa magaalada caalawaq ee gobolka godo ee jubbaland oo ay al-shabaab godan ay geliyeen islamarkaasna ee hadda dadka halkaasi ku nool xaalad nool xumo ay wajahayaan waxaan xilligan laga deerinayaa xaalada nooleed ee dadka ku nool degmada caalawaq ee gobolka godo ee jubbaland kadib markii godan xoogan ay saareen rag ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab gudoomiyaha degmada caalawaq ee gobolka godo ee maamulka jubbaland sahal macalin aadan oo la hadlay warbaahinta redio acdaado waxa uu sheegay in dadka kunol degmadaasi ay haysato xaalad nool xumo oo aada u leeyataa kadib markii ay gudoomiyeen dagaalamayaasha al-shabaab waxa uu sheegay in degmada aysan jirin adeegyada ay u baahayeen bulshada asaasiga ah sida caafimaadka iyo waxbarashada loona baahan yahay in si dadga arrintaasi wax lagu qabto bismillaahi alxamdulilah wakafa badar waa mahadsan tahay xasan dhammaan waan idin salaamayaa bahdiina saxaafadda deegaanada hoos yimaado tuulooyinka hoos- hoos yimaado deegaankan eh, degmada alwaq eh, dhibaatooyin fara badan ayaa ka jiro walow uu gobolka intiisa badan eh, uu kala xiran yahay oo nimankii cadowga ahaa soomaaliya eh, eh, laynayay waxa suuqayay ay kala gooyeen Eh, hadda waxaa xasud mudan eh, degma- eh, degmada la yidhaha alcadde in ma garanaysaa iska hor yim- iska hormaadu ka dhacay nimanka diidkaa iyo shacabkii taasoo ka dhalatay matoor eh, magaalada ay ka cabto ninkii hayoo matooriidkaa bay ka qaadeen dabadeedna way xireen waa gartay xiritaan kasta waxaa ka dhashay isku dhac shacabkii ayaa iyaga dhex maray waa gartay shacabkii waxay ku dagaalameen waxay haysteen dhagax iyo midyo iyo toosiyo eh, ay- ay magarata baangado wax walba ayagana waxay ku dagaalameen qoryoodii waa gartay wax khasaare ama ka dhashay markaas ciidamay dalbadeen waa magaaladii afar degeys baa laga soo galay toddobaatan qof ayay meel ku qabteen waa maxaabiis bay u yihiin
Waa qaarna wada waxaa weeye shacabka waa fakadeen oo dhax baa la galay dee waa la kala firxaday waa gartay Eh, kursina meesha uu ka dhacay oo saddex gabdhood baa laga kursaday yaa kursanaya marka dadkan eelada waa la kursada Eh, ma rag kalaa jira meesha eh, yaa kursaday maxaad ii leedahay ma rag aan ayada ahayn baa meesha ku jiro waa gartay marka ee, dhibkan ka dhacay ee, ceel cadde oo jindi iyo dhashanay- jaan baa meesha ku jiro oo ayaga ay wataan Eh, rag kaloo xaniyalana meesha ma joogo mana u ogolo waa gartay marka ee, dhibkan ka dhacay ceel cadde mm, wax khasaare ama ka dhashan oo dhimashadii dhaawaca dadka waxaa weeye eh, farxad bay ku kala maqan yihiin ateenooyinkana lama helayo ateena dhulka waa waa la burburiyey oo dhibaatooyin badan diyaaradii waxbaa ka eh, burburiyey marka eh, Ee, guddoomiye marka usoo miyiga laabano saasoo kale ay u dhacayaan oo dee xoolahoodii bay dhacayaan Eh, waxay odhanayaan eh, nin hebel baa iskale gudoomiye hebel baa iskale Eh, ninkaas madaxdaa iskale xoolihiina boob bay u taageen oo dee miyigiina dhibaatadaasaa ka taagan Eh, magaaladiina waxaa weeye dukaamadii intay soo galaan bay waxay leeyihiin eh, dukaankan imisaa ku jirto waxaa ku jiro eh, lacag yaroo shan kun bay u jirta kalabar baad keenaysaa waa gartay marka dadkan dhiban ee, nin diidi ceel cadde karana ku ma jirto.
dhibaateysan dhibaataa ma bay u- ka jirtaa meesha
dadkan dhibaateysan ceel cadde ku nool oo leeda dhibba shabaab u geysanayeen ma u gurmateen oo ma caawiseen oo waxay u baahan yihiin Eh, annagu ma caawin karno Eh, maxaa yeelay way kala xiran tahay Eh, waxaa weeye boqol iyo soddon kilomitr bay alcadda inoo jirtaa Eh, awoodda ciidankanagana ma dhamo Eh, taas waxaa laga doonayaa dowladda soomaaliya ugu baaqay- ugu baaqayaa inay dadkaasi tabaalaysan oo qaxa la geliyey oo maatada ah oo muddo soddon sano dowlalaanta ah oo dhibaataysan oo geedaha hoostooda ku noola malaariyada iyo xanuunka iyo calooshubanka uu ku dhacay oo eh, aan haysan eh, hoy iyo meel ay sacdaan Aha, waa inay gartay markaan soo laabano dowladda soomaaliya usoo ee, gurmato degmada iyo ee, caalamka ceel waaqi ee gobolka gudo ee jubbaland ee, waxaa in ka badan laba bilood godoomiyey ee, al-shabaab bal iga waran xaaladda iyo waxaa ka dhashay ee godoominta al-shabaab ee degmada ceel waaqi Eh, walaal haddaan usoo noqdo degmada caalwaq waxaa weeye eh, soddon sanoba eh, dowladda dhexe so- eh, soomaaliya eh, kun sagaal boqol iyo kow iyo sagaashankii allahu ra- allahu raxmada maxamed siyaad bare eh, wixii ka dambeeyay annaga dowlad ma arag magacan baan ka maqli jirnay dee muqdisho bay eh, dowlad baa curtay halkii bay ku dhammaanaysay dowlad baa curtay halkii bay ku dhammaanaysay haddana eh, aad iyo aad waxaan uga cabsi qabnaa eh, sidii hore oo eh, magarata dowlad baa dhalatay Eh, ayada waa dhammaatay inay nagu dhacdo waa gartay bal dhibaatada ay ay wajahaysaan oo dadkan ku nool ee ceel waaqi ay wajahayaan bal nooga shakee
walaahi dee walaale haddii aa- aan soo koobo eh, dhibaatooyinka way fara badan yihiin meeshuu eh, roobab mihigaana ka dhae soomaaliya sida sanadkan ula socoto dhulkii waa kala xiran yahay eh, xo- dadkan noloshoodana waxay ku tiirsan tahay xoolaha nool waa gartay xoolihiina dee abaaro fara badan baa ku dhuftay Eh, wax yar baa usoo haray oo dee ari eh, wax yar baaba ka soo haray geelna eh, xaggaa iyo bo-ariga kismaayo dhulkaas ayuu kusoo magaranta eh, ayuu abaar baxay Eh, haddana weli ma soo gaarin baahi iyo dhibaato daawo la-aan xanuun intaba way iskugu darsameen Eh, baanna wuu- way saarnaan meesha wuu saarnaa oo dee qolooyinka nabadguudka ah eh, mar kadib markay ciidamada iyadii ay burbureen eh, hayadihi sanfurkoo deganaa hadda eh, hayad bay usoo dhacayaan oo intay usoo dhaceen bay daawooyinkii boobeen eh, isbitaal hadday tahay iyo hayadihii hadday tahay kulli waa isu mareen hayadihii marka waa ka qaxeen meesha waa gartay marka ee, godoonkan al-shabaab ay geliyeen degmada ceel waaqi imisu saaniye
Eh, muddo fa- two of two fifteen kii la atunaa weeye laba kun iyo shan iyo tobankii la adeer laba kun iyo shan iyo tobankii godoonka al-shabaab ee saarila hadda waa saaran yahay maxaa marka saameyn ay ku reebtay godoonkan mar haddii ay jireen wadoonkii waxay usoo mari lahaayeen oo dadka ay dhibaataysan yihiin ee dadkan ee dhibaatada waxay wajahayeen maxay tahay
marka dee dhibaatada eh, waad garan kartaa adugu waad garan kartaa ee dhibaatada eh, intaa la eg markay dhacdo waxaa dadka ku imaan karo Eh, raad macaashinihii way kaceen eh, eh, eh, magarata loorka sonkorta wuu kacay bariiska wuu kacay wax kastoo la cunayo biniaadamkuna cirkaas ay qateen Waa Eh, dadkan haddana dadkan- roobkii baa yimid aha waa garta maadaama dadkan ee in ka badan ee saddex sano ee al-shabaab ay godoomiyeen xaa sidee u noolyihiin saddex halkee ku sano soo maaha mareen waa shan sano shan sano weeye two fifteenk ilaa two nineteenk hadda sanadkaas kasoo bilow eh, afarta sano shan sano weeye waa garta marka haddii ee shan sano al-shabaab ay godoomiyeen dadkan ee qaab nooco u noolyihiin halkee wax usoo maraan
Eh, xilliyadii aa roobka uusan diin waxaa soo mari jiray baabuur ganacsi ah oo dee ka yimaado muqdisho iyo kismaayo laga soo raro oo ayagaba ay ka qaataan canshuur fara badan waa garta oo ay ka qaataan baa imaan jiray Eh, dantoodaaba ku jirta dee maxaa yeelay gaariga laba kun oo doolar bay ka qaadanayaan waa garta marka maciishadaasaa eh, magarata lagu noolaa dee ninkiiba nin qoryo gurtay iyo nin eh, iska xanaashaba yaa laysku dhex noolaa hadda wixii ayaga waa istaageen eh, qof wax garan kara male waxaad arkaysaa qoysas dhan eh, oo aan daf shidanaynin la- eh, afar iyo labaatan saac waxaa jira oo intaa dheer eh, faafxdhun iyo tarako iyo buusaar eh, ceelcadde inta waa laga soo qaxay eh, ciidamadii amison iyo ciidamada soomaaliya eh, oo iskaashanaya waxay deganayeen tarako faafxadhuun buusaar eh, intaa way deganay ceelcadde intaa markii ay kasoo qaxeen oo ciidamada kasoo baxeen dadkana eh, eh, ciidamadii eh, ayagaha eh, xaasaskoodii iyo dadkoodii oo dhanna way soo raaceen oo yaalkaana waxay ku ee yihiin gudoomiye ayagana haddii ku- shan sano in ka badan al-shabaab ay godoomiyeen degmadan ee dadkan ceelwa ee ku nool ee ceelwana dhibaato ay wajahayaan Ee, maxaad mar qiilan u diri weyseen dowladda federaalka iyo maamulka jubbaland ee si dhibaatadan ee shacabkan ay wajahan lagu dulqaado oo meesha ciidamo loo keeno
ilaahay amarkii eh, walaale eh, waxaa weeye duwaa waa mahmahay wuxuu yidhi eh, hilib waa nin waaye nin futuura ku wato Eh, daanyar buu u mahmahay duwaaga hilib waa nin waaye nin futuura ku wato anna eh, baahi baa isu yidhi eh, daanyar daba iskaga wataa Eh, dowladdii eh, dhalatay oo la doortay oo soomaaliya oo rajayna ku soo celinaysay ay u muuqatay qof walba soomaaliya xamar baa lagu celcelinayaa oo eh, hebel baasaan yidhi Eh, m- m- waxaa weeye dhusmaree baasaan ka jirtaa ismaayisan ka jirta niman aan la dooran oo dee ayagaas magacaabay iyo nimankii eh, ree waqooyiga hor waa idin yahay anaa isdoortay eh, eh, ciidamo dirsan xil waa gurteede gartay ee, gudoomiye haddii adinku aadan ee, sheegin maadaama adinku mas-uul aad ka tihiin ee, degmada ee, aadan ee, dadka la wadaagin aadan caalamka aadan la wadaagin oo aadan gudbin warbixin ku saabsan ee dadkan dhibaatada ay wajahayaan al-shabaab ay geysanayaan marka ee, sidee lagu ogan karaa dhibaatada celwaq ay wajahayso iyo godoonka al-shabaab ay geliyaan dadka shacabka ee dhibaataysan ku nool celwaq
annagu waan sheegnay waan sheegnay waan sheegnay ilaahay amarkii eh, ma dhicin in laga soo jawaabo haddaan ku celinhayaa ku waa gartay celinhayaa yaa u dirtay marka ee, dowladda- dhibaatada ay war- ee, dowladda dadkan dhexe dhibaatada la iyo wadaagsan caalamka
yaa la Eh, wadaagteen dhibaatada inay dadka ay degdeg wajahayaan ma nala soo shacabka la- gaaraan.
ma waxaa la wadaagteen dowladda federaalka ma jubbaland baa la wadaagteen ma amison baa la wadaagteen dhibaatada ay wajahaysana cidda la wadaagteen oo yaa waay
annagu eh, waxa weeye eh, jawaab dowladda dhexe waan eh, waxa weeye baaq baan u dirnaa oo sidaan sidan oo kale baaq maahna la fariistaan oo ma ka hadasheen dhibaatada wajahaysaan
waan sheegnaa waana sheegnay waa xildhibaanada jooga oo deeanka laga doortay oo dee dowladda ku jiro Eh, waan gaarsiinay Eh, jawaabna weli ma hayno dowladda marka eh, gobolkan jado waxaa weeye eh, gobollada loo dhaariyey bay dowladda ka mid tahay oo mas-uuliyadda ka saaran tahay waxaana saaran baan Eh, ma waatay garanayo gudoomiye meesha ee, baaqa gobolka laga waxaa ka saaro howlgala ee, ciidamada militariga soomaaliya qeybta afartan saddexaad iyo ciidamo amisom ka mid ah ee si gaar ah ee etoobiya iyo kenya marka ayaga ma la hadasheen oo ma ka dalbateen in dhibaatada wajahaysaan laydinka dulqaado
ciidamada ciidamada amisontaad ku sheegayso nin eh, waxa weeye ilaahay markii ah, howlgal iyo amar bay ku shaqeeyaan mandatekaas hadda oo howlgalkaas iyo dhaqaaqaas anna weli kamaan arkin M- meesha laga xukumayna arrintaas ku xiran tahay annagu ma amri karno waa gartay ciidanka militariga Haddaan- soomaaliya haddaan jooga iyo gaarsiinayna, ciidamada eh, jubbaland oo doorka maayo.
gobolkan si gaara ammaankaas u maamula marka eh, dhibaatada wajahaysaan ee dadka waa dhibaataysan yihiin maamul baa tihiin oo dadka adinka ka mas-uula degmadina jooga waad ka warqabtaan dhibaatada shacabkan ay wajahayaan Eh, haddaadna qeeldhaan aadna diiran oo aadna la wadaagin dadkii ku shaqada lahaa eh, ammaanka eh, ku shaqadana shaqaynayay eh, sidee ammaankan eh, da- dadkan dhibaataysan dhibka looga dulqaadin karaa
looga dulqaadi karaa arrintaasi inay dowladda dhexe arrintaasi ay maan magarata ay amarkaas bixiso in eh, dhulkaas loo gurmado oo ciidamo lexaad leh la keeno awood leh Eh, si loo badbaadiyo ummadda soomaaliyeed mas-uuliyaddana eh, dowladda dhexe ay saaran tahay marka sidaa weeye ee, gobolka waxaa ka howlgala ama ee, si ho- gaara u hoostaga maamulka jubbaland oo ciidamo ayada ka marqaatay qeybo ka mid a gobolka ku sugan ciidanka militariga waa joogaan marka inta u taagtaan oo la wadaagtaan qorshaha waadaan ee, ma la hadasheen horta ma kala hadasheen qaabkii wax loo wajihi lahaa iyo ee, dhibaatada dadka ay wajahayaan ma la wadaagtaan ma ka warqamaan
adeer jubbaland eh, ilaahay markii eh, magacan baa jiray mooye ma jirin moogtahay eh, ah, manfac iyo eh, waxqaybsi iyo eh, kawarqabid ma jirin waa gartay controolka eh, eh, magaranta looga soo baxa kismaayo unbay ku ekeyd airbortka Aha.
magacaan halkaas ku ad- haddana waktigeeda wuu dhammaaday marka eh, xunsho xunsha waxaa la yidhi xunsho nebiga waa dhintay intuu noolaa baa xaar ku cun intay noolaa intay ay jireen bayba loo imaan waayeen oo wax loo qaban waayeen oo na caawin waayeen Eh, hadda oo waktiga imaan dhawteeda dhammaayeen hadda waxba ka sugi mayno Eh, wixaan kulayno xuquuqna waa weligan kamaana helin waa gartay Eh, hadda waxaan anagu ku xirannahay oo toos aan magarata uga hostegaynaa dowladda dhexe inta laga dhisayo maamul loo dhan yahay jubbaland waa gartay marka, marka ee, sidaa weeye aha had- yaa ku sugan degmada ceelwaaq ma ciidamo jubbaland baa jooga ma ciidamo dowladda federaalka jooga ma ciidan amisom baa jooga yaa ammaanka ee ceelwaaq hadda gacanta ku haysuga
ciidamadii eh, xoogga dalka soomaaliyeed eh, laba kun iyo kow iyo tobanka soo galay ayaa jooga waa Ah, gartay ma ku fila yihiin sidaas ee amniga iyo magaalada ciidamo marka amisom iyo ciidamo amisom oo eh, eh, eh, magarata oo eh, ayagana jooga waa gartay marka inkaas ciidama hadday joogaan ee, m- ma kala shaqayseen sidii loo fur lahaa wadoonka al-shabaab ay gudoomiyeen ee ceelwaaq soo gala
Eh, walaal waxaa weeye eh, ciidamada amisom eh, muqdisho laga xukumaa aha Eh, territory-na waa halkaas maamulka Ciidamada degmada tihiin yaga, amar baad ku ciidamada ku leedihiin filan iyo oo- inaad wax u sheegtaan oo la hadashaan oo dhibkan jira degmada la wadaagtaan iyo dhibaatooyinka al-shabaab ay geysanayeen marka ee, ma horta ma la hadasheen ma weydiideen ee, waxa ay si wax u qaban karaan iyo cidda amarkooda waa- annaga waan weydiinay waan waan weydiin waan sheegnay waan u weydiinay waan weydiinay waxay dhi- eh, ay nagu yidhahdeen dee annagu muqdisho lagala xukumaa amarkaasi eh, xagga waxaan ka sugaynaa taliska ciidamada ee, militariga ee maalinteeda, gobolka ka ee.
howlgala inta la hadashaan oo adeegsataan ee, sabab maxaa u noqon weysa in wadoonka ay furmaan dadkana dhibaatada ee, laga dulqaado
walaalow adarkayga haddii eh, maku dhinac maray waxaa weye annaga waan gaarsiinay nimanka warka haddaan gaarsiinayna eh, jawaab baa annaga halkaasaan u diraynaa Mu- eh, muqdisho Eh, jawaab baana ka sugaynaa bay yidhahdeen marka welina hadda jawaab naguma socon yaa wey cidda ku tiri ee amarkeena waa muqdisho laga xukumo amisoomba mise waa ciidanka militariga ee waa gobolka howlgala amisom amisom Muqdi- amisom muqdisho laga xukumaa ah ciidanka militariga ma la hadasheen marka ay masaakiishooda ma ka dalbatay ciidanka militariga annaga noo jooga halkan eh, ciidan burburay oo eh, magaca mooye eh, tira ku- kuma joogto awood niman awood leh oo ciidan oo awood leh ma joogan ciidanka wuu burburay wuu kala tagay Aha.
eh, eh, dhimasho fara badan saddex boqol iyo saga- saddex boqol iyo eh, lixdan iyo sagaal nin saddex boqol toddobaatan iyo sagaal nin baa nooga dhimatay degmada awaq Aha.
eh, iyo saddex boqol iyo sideetan nin baa nooga dhimatay oo shabaab bay dileen oo marka intaas waxa magarata kabay ama eh, hagu siiyey ma jiraan Mhm.
voluntary baan ku shaqaynaynay intaas haddana eh, wixii soo haray eh, ciidamada amisom bay eh, eh, yaa ayay iskaashadaan oo eh, difaac ku- eh, Waa garan, ku marka, wada jiraan.
eh, ma jiraan, eh, Marka, degmooyin kale oo ah, marka laga reebo- ciidamada madax bannaan oo dee soomaaliya oo xoog badan ma joogaan meeshaan Aha, waa Waayo gartay, dee marka laga ciidamada reebo- xoog badnaa oo dhisnaa ilaa iyo ceel caddaan eh, ah, horeynay ilaa iyo garbahadii baan tagnay oo eh, labada saxan isu tegayey Aha.
xaggana eh, ilaa iyo magaranaysaa eh, daashinbir eh, boqol iyo siddeetan kilomitr eh, halka xadka uu laleeyahay bu-aale eh, aan la leenahay xaggana waxaan tagnay eh, degmada baardheere eh, meesha xuduudda kala leenahay waa gartay Waa xoreynay.
Ee, saal waxaan kaa rabaa gudoomiye ee, ma jiraan ee, degmooyin kale al-shabaab ay gudoomiyeen marka laga reebo degmada caalawaaqa oo hadda adigu igala hadlaysa oo gudoomiyaha ka tahay waa jiraan oo dee waad waraysan kartaa luuqba hadda eh, eh, waxa weeye wax soo geli kara iyo wax ka bixi kara malay yidhahdeen madaxa saasoo kale hadda koor eh, yidhaahdeen eh, waxa weeye eh, nimankan hadba eh, meel bay eh, magaranaysaa eh, yay- waxay saaraan barasharka oo cadaadiskay saaraan
Ee, hadda maxaa idin qorshaysa marka qorshe hadda idin geenan ee idin degan in ka badan ayay magaaladu shan sano go'doosan tahay ee, ifafaalaha soo muujinayeen adoonga ay ka bixin karta ma muuqdaan maamulka degmada waa idinka mas-uul ee shacabkan dhibaataysan ay ka saaran tahay qorshaha hadda idin degan oo artan ku dhaqaaqdaan oo dhibaatada degmada lagu dulqaadi rabo muxuu yahay gudoomiye annaga waxa waxa qorsho hadda aan samayn karin annaga ma jirto oo eh, waxay u baahan tahay awood eh, ciidan bay u baahan tahay in eh, la helo Aha.
Eh, dhibaato fara badan oo aan la soo koobi karin baa haysato gaar ahaan degmada ceelooban hadda ka hadlayo eh, eh, dhibaatada waa side waxaa weye ciidamada jooga eh, mushaar ma lahan oo hadda difaaca difaaciya ku jiro eh, xaquuq ma lahan eh, intaas bay dagaalamayeen laba kun iyo kow iyo toban ilaa hadda bay dagaalamayeen dowladda soomaaliya ee dhexe eh, waxaan u baaqay ugu baaqay inay ka soo jawaabto aabaashadannada oo ay usoo dhamaysato xaquuqdeed berdhood waxay too eh, dowladda dhexe timid eh, degmada belaxa oo eh, doolow iyo luuq oo ay diiwaangelisay annagu hadda eh, weli ah, wax ma hayno Eh, wax rajana hadda eh, oo arrintaasi kuso- ku saabsan hadda weli lama soo gaarin marka sidaa baan ku baaqi lahaa iyo bulshada caalamka deeqbixiyaasha inay la soo gaaraan ummadda tabaalaysan dad waxaa jiro dee lama soo eh, oo hoos timaado degmada ceebaan eh, saddex sano afar sano ka badan bay ka qaxeen guryahooda ka maqan yihiin oo ay geed hoosta ku nool yihiin diyaarado eh, nimanka nabadiidka ah eh, laba dhamasaas kor ayaa isku aadan oo dhamas kenya dhamas soomaaliya eh, waxa weeye eh, busineska siintay guryahooda oo telecom eh, safaricom de ayadana ayadana waa loo jawaabay tii kale waa ayadana waa la gubay oo de diyaaradaha ku dhuftay dadkii marka xab- waa eh, waa la bamgareeyey eh, waa qaxeen oo dagaalkaasi ka qaxeen marka duur bay ku nool yihiin ee dadkaasna sidaas oo cid u maqan iyo cid u tiri kartay iyo cid wax siinaysana ma jiraan marka taana sidaa weeye waa karta gudoomiye ugu dambeyn eh, dhibaatada ka jirta ceelwaaq maxaa ku qiyaasi kartaa Eh, waa mid aan la soo koobi karin oo eh, eh, arrimo binaadan hadiiba eh, laga jawaabayo eh, meeshii loo soo gurban lahaa oo caalamka dhan oo iskugu imaan lahaa waa ki- ayaan ku baaqaya
sahal macali aadan waa gudoomiyaha degmada ceelwaaq ee gobolka gudoy maamulka jubbaland iyo kaas ahaa oo ka warbixinay xaalad nolol xumo oo ay wajahayso degmada ceelwaaq ee gobolka gudoy maamulka jubbaland kadib markii godoon ay saareen xubno ka tirsan dagaalamayaasha al-shabaab in ka badan shan sano xulashaha wareysida ayaa dhegeystaan saa radio adana waad la socotaan goor waxaan idiin soo gudbi doonaa warar ku saabsan ee magaalada berberde gobolka hiiraan hirshabeelle oo xagaadka deegaankaasi ee ay sheegeen inaysan jirin xal laga gaaray ee xiisadii u dhexaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo maamulkaasi balse waxaa markan aadaya magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maamulka jubbaland maamulka jubbaland ayaa war-saxaafiyada soo saara kaga hadlay waxyaabihii looga wada hadlay kulankii maanta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose jubbaland ku dhex mariyay wakiilka xogayaha guud ee qaramada mudoob qaabilsan arrimaha soomaaliya james wan iyo madaxweynaha jubbaland oo ay welina xubno ka socday midowda yurub midowda afrika iyo urur goboleedka igad qoraalka jubbaland ayaa lagu sheegay in hadda laba dhinac ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka laba kun iyo labaatan khilaafka dowladda federaalka ee xubnaha federaalka qaybta ka ah cafinta deynta lagu leeyahay soomaaliya iyo dhammaystirka dastuurka kulan ay ku yeesheen maanta magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam madoobe iyo sidoo kale ee wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobe ayaa marka soo dhammaaday kadib waxaa warbaahinta la hadlay madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe wuxuuna ka hadlay dhammaystirka dastuurka waxauna sheegay in dowladda federaalk soomaaliya ay ka gaabaystay in la dhammaystira dastuurka ay kaga dhasheen khilaafyo ay ahayd in lagu dhaxaliyo dastuurka islamarkaasna qaabka hadda ay u socdaan aysan ahayn sida loo baahna iyadoo aan laga qaybgelin xubnaha federaalka qaybta ka ah ee maamul goboleedyada
waxaa maanta sharaf weyn noo ah inay nagala soo qayb noogu yimaadeen visit srsg-ga iyo ambassador igad african union Een, qodobo saldhig u ah wadahadaladeeduna waxay ahaayeen qodobka ku saabsan dastuurka dhammaystirkiisa iyo doorashada arrinta deyn cafinta iyo xoraynta deegaanada maqan iyo la dagaalanka shabaabka iyo sugitaanka amniga Ee, arrinta dastuurka waxaan isla qaadanay dhammaystirka dastuurku inuu yahay cudubdhexaadka dowladnimada hore u socodka iyo soomaalidu waxaa keliya isugu iman karaysa inay tahay in heshiiskaas ay gashay ee dastuurka ah ama constitutionka ah inay noqoto midka bayska u ah dowladnimada soomaaliya taana ay cid waliba ra'yigay ku leedahay iyo shaqaday ku leedahay ay ka qabato arrinta doorashooyinka waxaan isla qaadanay ka wada hadalay ra'yigaiyagu yahay inay tahay wax u baahan wada tashi inay ka wada tashadaan dadka stakeholderska ah dowlad goboleedyada dowladda federaalka iyo cid kastoo ay khusayso oo arrintaas doorashooyinka ay muhiim u tahay in la talageliyo oo taladu ay noqoto talo la wada leeyahay wax qof qaadan kara inaysan ahayn la dagaalanka al-shabaab iyo in di- amniga la sugo wuxuu ahaa qodob aada xasaasi oo muhiimna ah waxa ugu badanna ay ahayd in loo baahan yahay in laga shaqeeyo si dhab ah in lala dagaalamo shabaab wadanka la xoreeyo la xisaabtamo ciidamada la isu keeno kuwa amisom iyo kuwa soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada intuba inay shaqadaas si dhaba u wada qabtaan qodobka afraad oo ah arrinta deyn cafiska ah oo ay nagala hadleen waxay ahayd inaan diyaaru nahay in deynta la cafiyo deyn cafiskaasina macnihiisu yahay in dadka soomaaliyeed ay bal hore usoo dhaqaaqi karaan oo taa macnaheedu uu noqonayo culays saaran soomaalida oo ilmaha dhalan doona waxay tahay wax dul saaran taas ay keeni karto horumar iyo tallaabo hore in loo qaado arrinta deyn cafisku markaa waxay ahayd qodob aada u muhiimsanaa oo aan isla qaadanay arrintaas in laga wada shaqeeyo dhammaystirka arrintaa deyn cafiska ah kabacdi si soomaaliya ay u hesho inay dhaqaalana samaysato horena ay uga socoto waxaa soo raacay waxayd arrinta jubbaland oo ahayd mid u baahan in laga wada shaqeeyo guud ahaan dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada iyo isu imaatinkooda iyo midayntooda iyo wadatashigoda si qodobadaasoo dhan ay u hirgalaan waxay ku xidhan tahay waan isla sheegnay inay tahay wada shaqaynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyadu inay saldhig u tahay qaabkaa in loo sameeyo jubbaland horey bay u socotay dibu heshiisiin badan baan gallay wax badan baan ka soo shaqaynay waxaan rajaynayaa saaxiibaday safarkooda dambena inay sidaan si ka fiican waxaan kala hadalay dhibaatooyinka ay keeneen daadadku oo magaalooyin badan oo gobolka ka mid ah rababo badan ay ka da-een webigu hadda agteennuu marayaa isagoo soo fatahay dhulka kale iska daayay ay u baahan yihiin dadka deegaankana inay helaan xuquuqda ay ku leeyihiin kaalmada caalamiga la bixinayo qolyaha qaarkood euda iyo african union iyo gooni waanu soo aragnay iyagana guud ahaan arrimahaasanu ka wada hadalay aad baad u mahadsantahay
madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe ayuu gaasaha ka warbixinayay kulan maanta magaalada kismaayo ee jubbaland ku dhex maray wakiilka xogayaha guud ee qaramada midoobey ee arrimaha soomaaliya james ward iyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam midoobe magaalada bulbard ee gobolka hiiraan hirshabeelle in ka badan toddobaad waxaa ku sugan wasiirka arrimaha gudaha maamulka hirshabeelle maxamed cali caadle waxaana halkaas u joogaa sidii xal looga gaari lahaa khilaafka ragaadiyey wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka magaalada buluberd ee gobolka hiiraan hirshabelle taas oo ka dhalatay kagaabista dhisitaanka golaha deegaanka iyo magacaabista maamulka magaalada buluberd ee gobolka hiiraan hirshabelle oo ay kasoo jeedsan waxgaradka deegaankaasi gudoomiye ku-xunka magaalada buluberd ee gobolka hiiraan cabdisalaan axmed khaliif oo caawa qadka telefoonka igu warramay wuxuu sheegay in xiisada ka tahan deegaankaasi u dhexaysa wasaaradda arrimaha gudaha iyo xoggaradka deegaankaasi xal laga gaaray islamarkaasna lasoo dhameeyey khilaafkii iyo tabashadii ay qabeen maamulka magaalada buluberde iyo xoggaradka gobolka hiiraan
wallaahi xaaladaha ugu dambeeya degmada dowladdasu waa ka wanaagsan tahay waktigaan kula hadlayo wax barbaleen ma taagno wasiirka arrimaha gudahana waa nala joogaa wakti xaadirkan beeraha ayuu inuu la kulmo bilaabay walba hadduu alla qadarana insha allah isbuucan hadduu ilaa yiraa rajo ayaa filaynaa
waa gartay iyoo la kulmay ma maamulka degmada la kulmay waxgaradka deegaanka miyuu la kulmay cidda la kulmay oo xalkan lagala hadlay maxay ahayd
maamulka degmada wuu la kulmay si fiican ayuu wada hadleen waxba meel isma dhigeen weliburka qaybaheeda kala duwan qabiilada degan haddii wuxuu jecel yahay hadduu alla qadaro qoys qoys ama qabiil qabiil inuu ula kulmaa waa gartay marka waxyaabaha ay ugu muhiimsanaa ee laga wada hadlayay oo wasaaradda arrimaha gudaha wasiirka uu kala hadlayay waxgaradka deegaanka iyo maamulka degmada maxay ahaay
kolba dadka hadda waxay jecel yihiin ama siday rabaan marka kaaga hadlo konsalka ee dowladda hirshabeelle ayaga u ballan qaaday taas ayay xiiseynayaan
waa gartay waa gartay buluberde waxaa ka taagnaatay xiisad u dhexaysay wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka deegaanka oo ku salaysneed kagaabista wasaaradda arrimaha gudaha ee dhisitaanka golaha deegaanka marka waxyaabaha laga wada hadlay oo wasiirka kula hadlaya waxgaradka deegaanka qaymaa ka ahayd arrintaas si fiican tan ugu muhiimsan oo hadda in laga hadlo la dhameeyo la rabo waa midaas ayada ah waa gartay marka xal laga gaaray xal ma laga gaaro marka mise weli waa taaganta arrintii oo weli waa la wada hadlayaa
wallaahi waa la wada hadlayaa oo hadda hal qabiil ma degana guulburta qabiilada dhan waa la kulmaa oo aftigooda iyo fikradooda usoo jeedsadaan kadibna hal fikir oo laisku ogyahay ama hal fikirkii markaas isku raaca hadduu alla qadara in meel la dhigo oo kaas wada qaadana sidaa guulburta u nahay laakiin almuhiim dadka fikirkooda ama jeceylkooda marka kaaga hadla konsolkaas waa garta marka ilaa hadda ma jira marka khudabo lagu heshiiyey oo meel laisla dhigay oo ah- sidii loo wajihi lahaa golaha deegaanka dhismahooda iyo qaabka wax loo mari lahaa
may may may hordac waa wax hadda lagu heshiima jiraan Eh, wax hadda lagu heshiima jiraan laakiin eh, waa laisla gartay waa in- gartay in ka badan magaalada ee todoba waa- beri ayuu maxamed cali cali ku sugan yahay ee buloberta marka ilaa hadda ma jirta miya xal rasmi ah oo la gaaray oo ku saabsan ee, golaha deegaanka dhismahoodii iyo ee, waxyaabay ka taagnaa deegaanka
Eh, way jirtaa oo waa dee, wasiirka qabiilada kala duwan ayuu la kulmayaa marka ugu horeysa maamulka ayuu la kulmay Eh, degmadu xirneed ayuu dib u furay masaakiixda markaas caqabada ka taagneed ayuu dib isu celiyey waxyaabaha kaloo dhanna hadda insha allah waxaa rajaynaynaa isbuucan hadduu alla qadaro inay wada hagaagi doonaan waa gartay buloberta waxaa ka taagneed ee, dhibaato xagga maamulka ah oo waxgaradka deegaanka ee dhow jira ka cabtan oo ah magacaabista iyo xilkaqaadista maamulka degmada markasta lagu sameeyo oo aad mooday buloberde in ay ku duwneed deegaanada kale ee gobolka hiiraan ee ka tirsan marka ee, waxyaabaha laga wada hadla qiima ka ahayd xaasam laga gaaray Een, waxyaabaha laga hadlay waa waa ku jirto hadda waxa ugu muhiimsan ee dadka koonfur u raadinayaan waxyaabahaas ka mid ah aha waa garta marka ee, wax lagu heshiiyey ma tahay marka ee, mase la dhameeyey khilaafkaas
Een, way jirtaa oo waa dee, wasiirka qabiilada kala duwan ayuu la kulmayaa marka ugu horeysa maamulka ayuu la kulmay Een, degmadu xirneed ayuu dib u furay masaakiixda markaas caqabada ka taagneed ayuu dib isu celiyey waxyaabaha kaloo dhanna hadda insha allah waxaa rajaynaynaa isbuucan hadduu alla qadaro inay wada hagaagi doonaan waa garta buloberda waxaa ka taagneed ee, dhibaato xagga maamulka ah oo waxgaradka deegaanka ee dhow jira ka cabtan oo ah magacaabista iyo xilkaqaadista maamulka degmada markasta lagu sameeyo oo aad mooday buloberde in ay ku duwneed deegaanada kale ee gobolka hiiraan ee ka tirsan marka ee, waxyaabaha laga wada hadla qiima ka ahayd xaasam laga gaaray
Een, khilaafka guud si guud ahaan burburka hadda wajahanta xaaladeedu waxaa qabad oo jira ma laha Een, waxyaabo laisku waasi way ku jiraan ruuxaas hadduu alla qadar isbuuca gudihiisa insha allah hor ayuu ku dhammaan doonaa wax walba oo jiro haddana magaalada way degan tahay wax dhib oo ka taagan ma jiro waa gartay ee, bakarada ee, banaanbax baa ka dhacay ee, dhib baa ee, ka dhashay banaanbaxaasi dhimashadii dhaawac ayaa la gaaray oo dadkii halkaas banaanbaxa ka dhashay ka dhashay marka ee, xal ma laga gaaro oo dadkii ee, dad- dhibaatada ku dhacday ee, ma la qanciyo
Een, waxyaabahaas waxyaabahaas een, hadda waxyaabaha loo fadhiyo ka mid yihiin ayay qayb ka yihiin insha allah marka hadda eh, in tafaasiil buuxda ka siiyo eh, ma jecli marka hadduu alla qadaro insha allah marka lagu heshiiye ayaa si buuxdo hadduu alla yidhaahdo lagu soo tabi doonaa Ee, guddoomiye waxaan xog ku helnay in ee, waxgaradka deegaanka iyo sidoo kale wasiirka ay isku fahmi waayeen ee, qaabka golaha dhisitaanka iyo sidoo kale ee, joojinta magacaabista iyo xalkaqaysta maamulka magaalada buloberde gobolka hiiraan
may may may waa- waa ilaa hadda een, waxaa sameyneysaa wax hordhacay hordhacna ma laga hadla iyo malaha waa laga fiican yahay Een, sidaan kuu sheegay qabiilaha qaarna wuu la kulmay qaarna wuu dhiman yihiin Een, sida aan jecelnahayna insha allah siday hirbuuribu ku jecelyihiin ayay ku dhammaan doontaa waa garta marka ee, waxyaabaha ay wasiirku waxgaradka kula hadlayay oo uu ka dalbanayay oo wasaaradda isgaarka u ah maxay tahay
ku socona agtiis waxyaabaha wasiirku uu dalbanayay waxgaradka uu kula hadlayo oo rabo waxgaradka ee buloberde inuu ku qanciyo maxay yihiin
Een, ugu horeynta wasiirka amniga si buuxda in lagula hadlaa amnigii waa la dejiyey xiisadihii sha- socday waa la dejiyey Een, hadda waqti xaadirkan qayb bulshada qaybeeda kala duwan ayuu la kulmaa si wanaagsan ayayna ugu socotaa wax hadda xumaan ah ama caqabada uu kusoo gudbi kara haba yaraatee ma jirto oo wanaag ahayn Ah, waa gartay waxgaradka deegaanka ah qaybo ka mid ah oo aan la hadalnay waxay noo sheegeen in wasiirku uu qa- uu la kulmayo qaar
cabdisaaran axmed khaliif oo ah guddoonka xunka magaalada bulberde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle ayuu kaas ahaa oo caawa iiga warramay sheegana in lasoo afjiray khilaafka u dhexeeya wasaaradda arrimaha gudaha iyo waxgaradka magaalada bulberde ee gobolka hiiraan ee hirshabeelle waxgaradka magaaladaasi oo caawa dhankooda aan la hadlay waxay ii sheegeen inaysan jirin haba yaraatee wax khilaaf ah oo lasoo dhameeyey waxayna sheegeen in wasiirku uu kala hadlay waxyaaba asaga dan u arkay ayna ka soo horjeesteen nabadoon cabdi cumar oo ka mid ah waxgaradka deegaankaasi ayaa caawa ka reestay waxyaabaha ay ka wada hadleen wasiirka iyo sidoo kale qodobadii ilaa hadda laisla meel dhigay maya adeer kulamo badan baan isku noqonnay hadda waan ismari waaynay isaguna wuxuu watay buu noo sheegay annaguna waxaan ee, ummadda ongoleed baan u sheegnay waan ismari waynay waa gartay waxyaabay laga wada hadlay oo isku maraweyseen ee wasiirka maxay waay guddoomiye uu soo magacaabay oo isaga dul taagan ayaan diidnay isaguna guddoomiyahaasoo wataa arrinkaasaa lagu kala tegay nambarka koobaad waa gartay
arinku marka waa sidaas ayadaasaa lagu kala dhaqaaqay welina ma welina kaba tala sugin oo ummadaas waxay rab- rabitaankeeda ku shaqaynaya asaga lagama helin waa gartee annagoo annaguna waa tala waa tala sugnay ee noo taleysana kama helin oo waan diidnay waa gartee
arinku marka halkaasuu ku kala taagan yahay Eh, waa gartay eh, marka laga soo tago ee gudoomiyahana usoo magacaabay bulo berde eh, waxyaabo kale laga wada hadlay oo ku saabsanaa banaanbixii iyo dhismihii golaha deegaanka ee hakad ku jiray iyo eh, joojinta magacaabista iyo xilka qaadista maamulka degmada iyo dhibaatadii eh, ka dhalatay banaanbixii ka dhacay ee bulo berde waxyaaba laga wada hadlay oo aad wasiirka kala hadasheen qiima ka hayan dhacdooyinkaas
adeer arrimaha dambey ahaayeen ade- arrimaha dambey ahaayeen waa ballankaan lahayn aawey maxaad uga baxtay adiga iyo inta kula halmaashaba aawey ballankaan lahayn maxaad uga baxteen arinku sidaasoo ahay dadweyne waa gartay
ee hadda maxaa xala buu yidhi waxaa xala waxaa xala guddoomiyaad soo magacaabayso magacaaw ballan kuma lahayn oo waan ballanay inaan wax damba la magacaabeyn hadda deegaamayntii ha dhaqaaqdo oo ha shaqayso ee, dhibaatadu ka timid dhibaatadiina marka ee, ballankaad ka baxteena raal- raaligelin ka bix ka bixiyo ummadda mas-uulka ka tihiin sidaasay ku qanci kartaa annaguna sidaasaan u sheegna ma garat Eh, waa gartay marka isagu muxuu ku jawaabay muxuu idinku yiri
yaa isagu muxuu ku jawaabay oo aad kala kulanteen marka
wuxuu ku jawaabay wax kastaba waxa ka horeeyo deegaamiintii inaan isla aqbalno wiilkiina laga aqbalo annaguna waxaan nidhi wax kasta haddaad sheegto wiilka ka aqbali mayno wiilkii oo dhan wadinba nala taleysanaysaa waa gartay ma- maadaama ah, isagu oo ma wuxuu diidan yahay dhistaan golaha deegaanka oo ma wuxuu doonaya markaas inuu soo magacaabo mas-uuliyiintani eh, mise waxa laisku fahmi waaya qaabka loo sameyn lahaa golaha deegaanka iyo eh, qorshaha kale ee wasaaradda ka damacsan tahay eh, dhistaan golaha deegaanka ee deegaanada hirshabelle si gaara bu- eh, buulo berde
adeer lama gudagelin ee waa arrinkii koowaad wiilka iska daya nala talayso oo aan galno gudaha aan galno oo gu- deegaamayntii xalkeedii aan galno iyo wiilkii ha layga aqbalo arrintay arrinka laysku waayo waa sidaa ma garan waa gartay marka eh, imise jala soo laabateen oo kulamaha qaadateen oo arrintan laga wada hadlay
in badan baan ka wada hadalnay aan xalka isla aadno wiilka meel naga dhig ma gadmayo kumana jirin ballankii ummadda aha, in- ummadda raalli ahaash ummadda raalli ahaashadeeda raac ummadda nin kasta oo mas-uula ummadda raalli ahaashadeedu raacaahay rabitaanka ummadda raac baan nidhi isaguna waa nala gara waayo ma garan waa gartay in ka badan eh, isbuuc ayuu ku sugan yahay bulo berde eh, waxyaaba ugu muhiimsan laga wada hadlayay ama qodob koowaad ma wuxuu ahaa eh, aqbalidda guddoomiyaha cusub usoo magacaabay ee bulo berde adinkuna ka biidiideen
halkaasaa laysku mari waayey waxa ee banaanbaxu ka yimid wal waxa banaanbaxa iyo kacdoonka ummaddu ka yimida waxa ahaa war deegaanka aan isla aqbalno wiilkad wadana naga daa ee xukun fara badan oo isdabajoog ah oo aan kala go' lahayn baad nagu wareerisayne naga daa kaa xag kaa xagga dhigo ninkii mudnaanta ummadda kusoo baxaan aqbalayna adiguna aqbal arrinka laysku waasaas oo ahay oo kacdoonkaba keenay waa gartay wasiirka hadduu xal mooday eh, magacaabista gu- eh, guddoomiyaha degmada iyo mas-uuliyiinta kale la shaqay lahayd adinku maxaa ku tanaasuli weyseen oo ah, marka hore inta aad ka aqbashaan eh, loo gudageli waaya dhistan golaha deegaanka iyo qorshaha kale ee wasaaradda ka damacsan tahay eh, bulo berde
adeer aabbahaa ninkii aamini waadiga kuma aaminaa la yidhi waa gartay
hirshabeelle aaminkeeda nagu yaraaday mar haddii aaminkeeda nagu yaraadane hadda ee, waa aad baan u kala boodnay ilaa rabitaanka ummadda laga aqbalo ama laga soo dhaweeyo waxay ayagu rabaanay nagu shubayaan dana nooguma sugnaa iyadaasaanan diidna waa gartay marka haddii eh, adinkuna aad meel istaagtaan eh, wasaaraddeena ay ku adkaysato inaad bashaan eh, guddoomiyaha soo magacaawday eh, suurtagal ma tahay in loo gudbo eh, arrimaha kale ee masiriga ah ee buloberde sida golaha dhisitaanka iyo qorshaha kale ee ee ay ku horumari karta buloberde
adeer dowladdu waxaa la rabaa inay la talaysato ummadda hadday la talayso weysana ummaddu ayadaa tashanaysa ummadna lama baabi'i karo rabitaankeeda dhe ee lama cadaabi karo haddii wasaaradda arrimaha gudaha ay gabahama joojiso golihii dhisitaanka ee markaasaan soo magacaawday mas-uuliyiintan xalka buloberde muxuu noqon karaa haddii eh, aad ka biidiidaan in aqbashaan eh, guddoomiyaha eh, buloberde ee wasiirka uu wado eh, wasiirkuna ku adkaysto in eh, uu xilkan in aqbashaan maahana aan loo gudbi karin golihii dhistaanka ee deegaanka maxaa isbedeli kara
adeer aqoonsi waa gaarkiisa laakiin danaheenaan ka tashanayna ummadaan isugu yeeraynaa waxaan u samaynaynaa gobol nabadeed aan u dhigaynaa ummadda inay wada talayfato mas-uuliya raalli ka tahana ay samaysato sidaas sidaasaan ugu baaqaynaa iyadaasaanan ku tala jirnaa haddaan wayno dawladna la talaysato noo talido warkeena aqbasho haddaan wayno taasaan ku qasbannahay aqoons aqoonsi waa gaarkiisa laakiin inaan tashanaan ku waasannaa iyadaasaanan ku tala jirnaa
wasiirka arrimaha gudaha ee qorsha wata ee ku saabsan dhistaan golaha deegaanka iyo sidoo kale magacaabista maamulka degmada ee bulobarde adinkana waa kasoo horjeestaan marka maxaa xala ma raadsan xal kale mas-uuliyiinkan oo ma ka hadasheen joojinta ee mas-uuliyiintan iyo qaabkan u wato ee wasaaradda arrimaha gudaha
adeer waxaan u sheegnay bini aadan xalkama maarmeed xalkama maarmeed dib u laabo madaxdii kaa dambaysa la talayso ummadda tale ummadda taladeeda hal hal la raaco dowladna diidane taladeeda hal la raaco dil la raaci waayo ummadda cadaadinta laga badeeyana way tashanaysaa haddaanan taladeed ku jirnaa saasaan u sheegnay ma garat waa gartay marka ee maku qancaa marka oo dib ugu laabanaya hirshabeelle iyo mas-uuliyiinta ka sarreysa
hadda anaga qanacooda xilba nagama saarna anaga qanacooda xilba nagama saarna dowlad jaceylkii waxaan ku rabna haddaan wayna inaan tashanaa xil naga saaran yahay waa gartay wax garadka deegaanka aad tihiin ee haddaadan ku qancin mas-uuliyiinta loo soo magacaabaya ee buulo barde ee wasaaraddan ay ka culays ay ka saartay ee dhistaan golaha deegaanka halkiina wuxuu noqonayaa inaad ee wasiirkan aad diidaan ee dhistaan golaha deegaankan ay istaagaan
hadda bini aadamku wuxuu danu badow wuxuu danu badow qaataa annaga wixii ee danu noogu sugneed baan ka hadalnay wixii dowladda danu ugu sugneed baan ka hadalnay annaga wixii danu noogu sugneed baan ka hadalnay mar haddii nala aqbali waayey hadda ee aqoonsi waa gaarkiisa laakiin inaan tashanaan ku qasbana waana tashanaynaa gogosha nabadeed baan ku tala jirnaa oon anagu ku tashalahayn waa gartay maxaa in ka hortaagan inay aqbashaan ee guddoomiyahan uu soo magacaabay ee wasiirka oo aad la shaqaysaan kadibna loo gudbo dhistaan golaha deegaanka
adeer in badan baan in badan baan hoos u eegnay hoos u eegnay waxaan isleenahay oon isla garanay inaan danu noogu sugnayma laba biloodba mid in lasoo magacaab lasoo magacaabo inaan danu noogu sugnayn ee ciladaha jira laga gudbo danaysiga gaarkaana laga gudbo arrinta ummaddu waa sidaa magarat waa gartay marka haddii wasiirkii waxayna ay- waxay ismari waayaan ee xalka buulo barde wuxuu noqonaya adinkuna aad meel istaagtaan wasaaradda ay meel istaagto shaqooyin kale ee dadka shacabkan weli dhibaatada ay wajahaan
waxaan soo marnay soddon sano dawlad la-aan oo midba ee sanada ay nuuc tahay ma garat haddii aan waayno dawlad noo talisoon la talaysano ee haddaan waayno waxaan ku xisaabtamaynaa soddonkii sano dawladlaantii qayb ka mid ahaan ka tash aan ku xisaabaynaa annaguna dadweynaha caqliba uu leeyahay oo xoolo uu leeyahay oo garasho bisila uu leeyahay inaan tashanno saasay dana nagu nagu qasbaysa waanan tashanaynaa aqoonsi halkiisaa naga yaala laakiin inaan tashanno oo aan meel isugu kayno oon danaheena ka ka xisaabtanno dan baa nagu kalafaysa magaa waa gartay ee marka laga soo tago wasiirka oo ku sugan ee buulo barde ee waxaa siyaasad ahaan ee mas-uuliyiinta hirshabelle ku matelay xildhibaano oo ka mid ah xildhibaanada baarlamaanka hirshabelle ma kala hadasheen ee qaabkii loo xalin lahaa oo kulamadan ee wasiirka adinka idin dhexeeya qayb ma ka yihiin
adeer dalka dawladda mas-uul ka ah mid dhexe iyo mid isteed ha noqoto ummadda dadkaasaa u dhaartay oo ka mas-uula iyagiina kor iyo hoos haddaan ula hadalnay ee ma noqon calafkeena inay isugu yimaadaanay xalka tolaan ee labadii qayboodba mar haddii aan korna u hadalnay hoosna u hadalnay warbaahinta qaybaheeda kala duwanna aan ka warsiinay hadday noo imaan waayeen waxaan ku talagelaynaa inaysan naga nafayn oysan naga dhalan oyna hilmaameen danimadan ka naxaynood hilmaantana inuu kaa tashadaa waaba waajibka kooda koowaadba waa gartay ee dad baa ee ka dhintay banaanbaxaad ka alaaminsan ee buulobarde wasiirkii xal buu wadaa oo buulobarde ku sugan yahay adinkiina qorsho wada waa ka biidiideen marka ma moodaa in qorsho goona aad doonaysaan oo aadna dan ka lahayn xalka wasiirka uu wado ee dhibaatada buulobarde oo wasiirku hadda u joogo
geeridii iyo dhaawacii si sharciya oo bini aadanimada waafaqsan baan ku dabageli doonaa sharciyaa jiro laakiin laakiin waxaan ka sugayna waxa waaye inuu dhimashada iyo dhaawacaba raad raaco annagana na wareysto sidii nidaam dawladeed uu noogu taliyo nagulaga talaysto waa gartay saasaan qaabka ka asagu usoo dejiyay haddii adinku aad ka biidiideen oo aadna horeyn aadna aqbalin dalabka wasiirku idin soo hordhigay qaab magacyaa lagu dabageli karaan dadkan ee dhibaatada ka soo gaartay banaanbaxa aad uga dhawaaqdeen buulo barday
adeer ma caburin bini aadan ma qaato waxna kuma qabto ilmaha adiga aad dhashay haddii aad caburisood cadaadiso warkaaga maqalkooda waa ku yaraanayaa inay munaasib maahan sidaad rabta inay kuu maqlaan magarata marka inaan talaysano oon annagu maamul dhisano aqoonsi aan haddaanan aqoonsi hayn hataa inaan kala dambayniyo maamul samaysano isku kala galno dowladlaantii waktigii ahaa ayaan soo marnay haddaan warino wax taliyoon la talaysano sidii baan ku xisaabtami doonaa dawaana tashanayna waa gartay cadaas gaar imaa jiro oo wasiiquu ku hayo ee shacabka ummadana waa gartay Em, waxaa jira cadaas gaar ah oo wasiirka arrimaha gudaha uu ku hayo ee waxgaradka iyo maamulka magaalada buloberde
dabuulo burto waxaan ban isleenahay meelaha sida gaarka loo talmadiyo madaxda u tagtay u danayso aysa ku jirin baan tabaynaa waa gartay cabashada gaarka marka oad hadda muujinaysaan wasiirkii ee, marsaxa- marxalad buu wadaa oo ah, lagu ambaqaadi karo dadkii dhibaatada kasoo gaartay banaanbixi ee ka dhacay buuloberde Ee, waa kasoo horjeesteen oo waxaad tirahdeen ee, ma wadno qorshahan aa wada nagama dhicin xalka ee buuloberde muxuu ku jiraa in adinkuna aadna meel istaagteen oo tirahdaan ee, wasiir ee, qorshaha umana begin wasiirkeena uu ku adkaysteen aqbashan maamulka cusub ee buuloberde usoo magacaabay
adeer isteedku mas-uuliyiin uu leeyahay madaxweyne ku-xigeen uu leeyahay madaxweyne uu leeyahay dowlad federaalahaa jirta xildhibaano kasoo jeedaa jirto ee deegaamadan kasoo jeedaa jiro intaasoo dhan baana u baaqnay halkeeda inay hoos ugu soo noqdaan baana ugu baaqnay hadday soo noqon waayaan hadda dad le dad la laayacaan nahay ma garata waa garta marka hadda muxuu xal ku jira marka xal ee, kale oo markii aad diideen ee, nabadoonkan ee, iraade ee, maamulka degmada lasoo magacaabay ee, wasiirkana meel uu istaagay ma raadiseen xal kale oo waxaan wax ku socon karaan dadkiina wax lagu qancin karo ninka maxaa kasoo carfayo ummadda kalese maxaa kasoo urayo halka nimoo lala wareegaa maxaa kasoo carfayo ummadda kalese maxaa kasoo urayo ummadda cadaadinteesa cadaadinteedasa maxaa wanaagoo ka imaan karo steedka qaybaha ugu sarreeyaa inay soo eegaan dowladda federaalka dadka ka dhashay ee ciribtooda kasoo jeedo boogata kasoo jeedana si gaara inay u eegaan gobolka dadka ka dhashay ee adugu asaga naftiisa ka xanuunsanaya inay kasoo eeg inay si gaara u eegaan ra-iisul wasaaraha iyo madaxweynaha dalkoo dhan isku siday uga xanuunsanayaan oo dalkay u taliyaan inay si gaara u eegaan ummaddaas ee ummaddaas xaqay leedahay iyo xurnimadeedana inaan lagu xadgudbin oo si gaara loo eego lala talaysto loona taliyo sidaasaan ku baaqaynaa
qayb gudoomiye barnaamijkaas soo gaara waxaad kusoo dhawaateen xubintaad ku xisaab badneed ee kalamaan reer kalmaanow waxaan idin leeyahay maanta haddii magacii soomaaliyeed lagu saliiliyooday oo reerba meel calan surtoo seyrtay gobolkiisa say ma kala dhex yaalliin iyaga laysna wada seegay oo ay cadow u saaxiib yihiin siriiq u qoolaya oo kii samaanteeda jecel saariq laga yeelay halkay u socotaan anigu sixi aqoon waaye sareedaha day ku harto hadduu siliciya dhib gaaro samaanteed iyo xumaanteed soomaaliya soomaali baa le war sidaa ma hayode cabdilowwe samaanteediyo xumaanteeda soomaaliya somalilan baale war ileen baan ku qaybsannaaye haddii aan calankiina in yari yar u kala goosanno soo isla kii uun maaha dee somalilan wax la yidhaha kama jiraan eh nala soo doonanina qoladiina koonfureed war somalilan handaraab iyo iilo meeraysa iyo jeegaan baa ka jira war dadka aad la hadlaysiin wax ay maqlayaanba ma jiraan war waan deeqi leeyahay sigiiskaa noola buuxiyo si loo wada dherga arohora waxaa loo yidhi iimaan allah uur buxiyo ee iimaanka allaha ku geliyaan ku leeyahay iimaan allah urbuuxiye waa inaan adkaystaa eedda ka dhowrsada iska aamusa iimaan alla niyaw ooyin badanida ayaa ku gumaysan jira adiga abdulla un liyaabtay wadaaddo oboode ee amadi ilmo jiifiyaaso heeskuun haadaw kuun diriisiin jirtay waana sahwu war waxaa la yidhi hal ya nirig naxaas lagu xardhoon nibiri qaabkiis leh naqshadaynta daartiya dhismaha nin iyo maalkiisa aqallada la naashnaashay iyo nuucyadaa quruxda mutureelka bi- guryaha lagu nabnabay bilicda nuuraysa hadda nalalku nabad bay rabaan naalle iyo khayre shar haddii la naadiyo qasrigiisoo ka noqon maaha aroo dhismo kale ma ku dari karna xamar dhismadiisa intaan leh hanooga ekaato war maxaa dhismo kuu geeyay adigu sagaaragaad baa lagugu ogaayey war magaalada bilicdeeda au diidan yahay war hadduu guri kaa dumay waa tii madaxweynaha uu ballanqaaday gurigii dumay inuu dhisaay hadduu madaxweynaha guri dhisaayo jiinkada hoobyo iga dhace ha ii dhiso aryaada mar hore miyaan laydin dhihin xildoonkaiyo naagadoonka waxaa ka dhexeeya beenta horaa waxaa loo yidhi beentaada hadday badato runtaadee u basbaxda war hore maylin aray maahmaada inkudheelo ratiga damba ratiga ka horaysaa magaad yeelaya maday isaaqo waxaan kala gara waaye ratigan aad sheegayso ma kii geela ahaayaa mase waa kii dadka ahay aanel meelaadku weydiyaasma bilaanta hartiyaashow yaa waaya waxa bilcaanta hertiyey war waxaa hore loo yidhi been macallinkii dhiga ardadu waa ka barataa barbaarta iyo carruurtu dhalana waa ka badisaa waxaa kaloo hore loo yidhi dugsi macallinkii daw ka qabo lagama diin qaado aroosaas ma ahe mudul ninkii dhisaa ka weynaa la yidhi gooyo saas ma ahaynin waxwaaye mudul gubti mudul dhisanka ma nahaayo war eegga war ma haysaan awowgoodna naad madaxweynihii jubbaland asayid axmed madoobe iyo eeggan kaday waxaa kulmay jeemis iswan ma isku waasheen mase waa kala waasheen maya arooda waa ishar fadhiisteen warwarkaan naga dhex geli dhine waxay ka wada hadleen doorashada soomaaliya ka dhici doonta iyo tii jubbaland hore uga dhacday war miyaa la mataanaynaya labada doorasho midda galmudug ka dhici doonta iyo midii baydhabo ka dhacda miyaysan ka wada hadlin dad waalan baa tiine laga suga warka wuxuu kaloo la kulmay cabdirashiid xidig oo asna madaxweyne kala sheegtay iyo taageerayaashiisa aaga ja oo wam eegamanagu sugaana diri arooda waxaasoo dhan anigu waa leega daran yahay ee duurjoogtii ma laga wada hadlay kana sagaaraha madaxa ka qaadaba haddaan arko aroo cambaroy adiga naftigaada madaxa ka go wardaar hamiin jesow doorashadii jubbaland ma iska dhaaf allow inaan jubbaland wax ku leenahay ma hilmaamin uyuka ayuu yidhi war wili wasiir omar maxayd xeedana mase waa ka niyad jaba doorashada jubbaland wardaar hamiin jesow wasiir omar iyo axmed madoobe ma kala jecla aryaadhaha horaa leesugu sheegayo hawsha dalka loo haayo hadalkaa ugu weyn hadal kama daalin weliba murankii hadal hadal hadal kama daalin weli way murmaan war hadal yar iyo hawl badanaa la yidhi xaggeed noo wadi war waa adin kale hawsha dalka loo haya hadalkaa ugu weyne hadalkan maalin kasta harkii aad daldashaan adinkuma dalkaad ku hormarinaysaan horaa wuxuu u yidhi habraalleesu sheegtay haddaanan habaryartay keenin amba aayaday warwar mahaysiine taliyaha ciidanka xoogga dalka jenaraal odawaa yuusuf raagi shalay su'aalihii baarlamaanka u soo jeediyeen siday taha uga jawaabay walle waa laba xaniyoodkaasi una saartay intii su'aal weydiisay su'aalo badan oo ay ku soo celceliyeenoo xagga amniga ku saabsanna xildhibaan walba asagoo u gefinoo jawaabtiisii siiyey buudka kalutumidii maaha aryaadhaha markau jawaabto hori siiya baarlamaanku ma u qaadeen abaal ninkii galaaba in loo gudaa garweeye ma qaadeen war taas maarna may baaraana gowraca walaalkay garhayow gibilkay xanuune garhayow ayna ku
xooga dhaalka xooga dhaalka xamdigaale hay u dhihi waayeen war jenaraal odowaa siduu iyar yahay ka weyn warnimayahu soomaaliya haddii ay ciidan daacada heli lahayd cadowgeeda way ka adkaan lahayd waxaana la yaabay lix iyo toban asgaribaa waxay ka soo tegeen kismaayo jubbada dhexay dagaallo fara badan ku galeen shan baa uga dhimatay kale iyadoo mid dhaawac ka yahay ayay shabeellada hoose ku yimaadeen toban jeer ayayna jubbada dhexe shabaab dagaal kula soo galeen markaa gobolkii shabaabku wada haystee jubbada dhexe haddii ay toban nin xoog ku soo mareen maa la wada dhex maro maxaa loo fafadhiyaa araada tobankaasay u tashteen haddii la wada tasho lahaa mar hore cadowga laga adkaan lahay goewalmooshiidii mayleeray sallankilahay dubyoka fidhi maka haaso leeri war maahan saase waxaa la yidhi sac afar ninoo qaadi weysa mid baa haragga raba aryaadhaha saas maahina waxaa hore loo yidhi howl ninkeeduba hadaafow yahay oo hormari kara adaa moogow hurdo wax jira moog baa tee soomaaliya waa mashruuc amba mashruuc ha ahaato amba yay mashruuc ahaanina haddii inya la tashado cadowga leeska dhaxshee la dhex qaadi lahay lagana adkaa lahay anigu waxaan dhihi lahay ow risaastii aynuugu riideen inaan ka arraysaanaan rabnaa risaastii aynuugu riideen inaan ka
war cabdulla war mahayside xisbiga cabdiraxmaan cabdishakuur waxay dhaheen how dadkii aynaaga diileen kobaha lagu duugayaan rabnaa haye war xisbigaas may baareen maalintii nimankaas la duugi geega ka beeganta ereen reer faranjiteerki leha geli waayen mase kaleba da'woodeen warmada isaaqow nin sheegtay inuu xisbigii roobow guddoomiye ka yahay isagaba shalaa la soo xiray yaa rooboobaa cid la dishayo ma wehelaa looga dhigi rabaa war koboojo boolan la duugna ay migabaanu isku dhaafa war ninka la xidhay waa weriye hore yuusuf xasan mursal haddana waxaa loo magacaabay guddoomiyaha xisbiga xisbiga amniga iyo cadaaladda aryaadhaha wariyowba ahaaye isaga wuxuu xisbi ka jerihaye kalamaan inaad waalintihiin maantaan ogaaday midna wuxuu leeyahay waa la xidhay midna wuxuu leeyahay hataa loo magacaabay guddoomiyaha xisbiga war weligiisba wariye gaboobe siyaasiyuu noqdaa soo yuusuf garaad maadnaan ogeynoo wasiirka arrimaha dibadda noqday marna isjarraacay guddiga komishinka somalilanna waxaa ku jiray siciid cali muuse war boris johnson ra-iisul wasaaraha u k weriyo waxaa jiray aryaadaha hore waxaa loo yidhi geedkan haddaan laga guurin goroyaha eryaysanna waa imaan nin hadda xidhanoo maxbuusa tan inuu madaxweyne ka naqa doonaan u malayhaa war xabsi maahana waa toogasha waxa lagu xukumay madaxweynihii hore bakistan war barfees musharaf waxaa la xukumay isagoo xanuunsan oo dubay sariir ku saaran war wasiirkii hore ee gaashaandhigga cabdirashiid wuxuu yidhi dowladdu xadgudub badan bay samaynaysaa laakiin anigu waxaan soo xasuustay markuu dhahaya shacabkii beriir lagu laayo waa argagixiso marka nin walba markuu xilka haayo dowladdu waa la saxantaa markuu ka degana waa la xumaataa war walba ma heshiidiina maylaaray likuukuusow likaakaayow likadheriga banaanyaal iyo leeri arooshib naga dhaha soor bariida oon cuna goormaa iigu dambaysayne waxaa kaloo hore loo yidhi afkay ku ammaantay ku caayeen war waxaa hore loo yidhi ninka ciirtaada dhammaa caydaada yaqaan war mar hori maylaaray dogonganfuur jaanti dufunka kayaalalayw war dad wax kale ogma tihiin maanta waxaa la sugaaya madaxweynaha galmudug hayahe kii hir shabeellena xeel laga yidhi war horta madaxweyne xaaf iyo wasiirkiisii maaliyadda siciid siyaad meelay ciribtii jaandhigan yaa arkay war aanel walmooshidi mukaafinta kuwaatareeliyageekihundirengatubhundirohayan war war ma haysaane guddi baa loo saaray khilaafkii komishinka ee u dhexeeya xisbiyada iyo xukuumadda guddigiina waxay soo saareen in guddiga hadda jooga la kala diro kii hore la kala dirayna la soo celiyo hadda xaalku wuu murugsan yahi waraadha somalilan say wax ka yihiin guddigii hore waa tii sanad iyo bar laysku khilaafsanaaye ar somalilan guddigii hunshub war somalilan sidii xaaji cabdiwaraaba uga dhintay soomaaliya way ka rabtaa aryaawil somalilan iyo soomaaliya hagay kala jireen war horta somalilan micnaheedu waa dhulka soomaaliyeed war dad wax kale ogma tihiin taliyihii ciidanka asluubta laandheeriyi madaxtooyadu xoog ku galaa la yidhi asagiini maanta u hadlay warkan dadka ay sheegayaan waa igu been abuurteenuu yidhi madaxtooyadana xoog laguma geli kara markii ciddii warkaa sheegta shubuu yidhi kuwa websaydyada beenta ku qora shub wixii ida daran shub wixii dadka isku diraa shub warwarihii shub soo duubay shub baa la yidhi war waxaa la yidhi inay uunka dhacaan labadii ku dhammaystoo isku dhaarsada jeer haddii uu mid arbaaxyo dadka dhiiri bareera ugu jiida dhafoorka midna aayar isdhuubo korna hawsha ka dheehdo iyagoon dhuganaynin taladii ka dhexaysaiyo wax inaanay isdhaamin yaa midkii dhakanaa dhibka looga cabtaaye habka qaar u dhigaan iyo dhaajintiisa jacaylkuna sidaa wou dhow yihiin war waxaa la yidhi magaalada waxaa waalayoo jidadka loo gooyey amiiradii iyo taliyaashii baa la isku soo daraye allow naga sharbixi duulka waan ka cabsanaynaa waryaa beenta iska dhaafaxaas war mihina wabka lagu dhowye
way mahadsan yihiin saaxiibada xoogta kalamaan intaana ka bixin haddaan markaan aan fiirino ee gobolka mudug qaybo ka mid ah taliyaha ciidanka dhulka xoogga dalka soomaaliyeed iyo taliska qaybta koob iyo labaatanaad ee xoogga dalka oo isbicii lasoo dhaafiyo howlnaaweed u joogay deeladda afbarwaaqe iyo tawfiiq ayaa maanta kulan guud isku keenay balihii walaalaha ee ku dagaalamay bariga gobolka mudug kulankaas oo ahaa iscafin iyo ballamada ilaalin nabad ayaa lagu qabtay deegaanka afbarwaaqo iyadoo sidaas kalena galabtay socdaal lagu dhex mariyay deegaanka tawfiiq ee gobolkaasi mudug taliyayaasha ayaa sugudda nabadda u xil sare odayaal iyo saraakiil ciidan oo isugu jira heer federaal iyo heer maamul goboleed iyo guddoomiyaasha afarwaaqe iyo tawfiiq waxaana dhammaantooda ay ka wada shaqayn doonaan sidii loo dhowri lahaa halka laga gaaray dagaalkii halkaasi ka dhacay barnaamijka inta sixaab kudhi waxaan kaga tagay heystaan tani kulan dambeynta barnaamijkan mid lacayna dib u kulmi doono habeen wanaagsan saaxiibayaal
wadanayow dawlii u baahnay dalkan io dadkan diintan furqaan io duunyada nool dawlii u baahnay wadanayow dawlii u baahnay wadanayow dawlii u baahnay dalkan faylahaw daa'inkay nasiiye dabeelis isgooshe wallinku doorsadaan deebko eleentiis qalankokaduugi lamba dareerow daldaladaaw dawliinba wadaneeyaw dawliinba wadaneeyaw dawliinba badii doonka hayti malaykii deebalaaye odowkoo daldalaaw dubadow karsadaaw sunkuna kadedii dawliinba wadaneeyaw dawliinbaanaaye wadaneeyaw dawliinba